يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة bilaal binu rabaax alxabashi wuxuu dhashay saddex sano kadib sanadkii maroodiga ee ku astaysnaa duulaankii xabashidu kusoo qaadeen kacbada wuxuu ka mid ahaa raggii kusoo hormaray islaamnimada waxaana la wariyaa in maalin maalmaha ka mid ah maalmihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abuubakar ku dhuumanayeen godkii duleedka maka ku yaalay in bilaal oo ari jir ah soo maray goobtaas nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa weydiiyey inuu caanaha ariga u liso hase ahaatee bilaal wuxuu ku yidhi mid ka mid a caanaheed oo aan ku noolahay ayaana aniga sadkayga ah haddii aad rabtaan waan idin iithaarayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa riidii bilaal ka lisay caano badan oo ay saddexdoodu ka dhargeen arrintaas oo ka yaawisay bilaal binu rabaax markii dambena wuxuu nebiga u bandhigay inuu diinta islaamka qaato sidaasi ayuuna bilaal ku islaamay wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam kula teliyey bilaal inuu islaamnimadiisa qarsado laakiin goor dambe ayaa la ogaaday dadkii uu shaqaynayay ee addoonsanayay ayaana tacdiib daran u geystay شهدت له آيات خير كتاب marka laga hadlayo makaanada iyo fadliga uu bilaal ku dhexlahaa islaamka waxaa ka mid ah inuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu maalin maalmaha ka mid ah weydiiyey bal inuu sheego camalka ugu rajada badan yahay uu qabtay maadaama uu shanqarta bilaal ka maqlay rasuulka jannada dhexdeeda bilaal ayaa sheegay inaanay jirin weysaqaad uu weysaqaatay maalin iyo habeen ilaa inuu dukado intuu allaha u qadaray taasina ay tahay camalku uu uga rajada badan yahay waxaa intaa u dheeraa bilaal binu rabaax inuu ahaa mu'adinkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo xilligaasi ka dhignaa sidoo kale wasiirka warfaafinta ee dowladda islaamka cumar radiallaahu canhu ayaa wuxuu dhihi jiray bilaal waa sayidkeena waxaana xoreeyey abuubakar oo isaganu sayidkeena ah wuxuu ahaa qof tawaaduc badan oo isdhuldhigis badan marka wanaagiisa iyo khayrkiisa la sheegana wuxuu dhihi jiray waxaan ahay uun qof xabashi ah oo daraadna addoon ahaa marka laga hadlayo jihaadka iyo halganka wuxuu allah ku sharfay inuu ka mid noqdo mujaahidiintii kasoo hoos dagaalamay raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo islaamkana dhidabada uga aasay dhulka jasiiratul carab markii uu suubanaha sala allahu calayhi wasalama geeriyooday khulafadii raashidiintan ay isaga kala dambeeyeen hogaaminta muslimiinta wuxuu bilaal isagoo mujaahid aan culays badnayn kasoo hoos dagaalamay raayada towxiidka islaamkana wuxuu ka gudbiyey xuduudda jasiiratul carab wuxuu ka mid ahaa saxaabadii xaadiray furashadii baytulmaqdis iyo xureyntii masjidul aqsa shariif ugu dambeyntii waxay geeridu ugu timid isagoo ku sugan dimishq sanadka markuu ahaa sanadkii labaatanaad ee hijiriyada wuxuuna ku geeriyooday dhowr iyo lixdan sano allah ha ka raali noqdo maalinkii geeridiisa saacadihii uu sakaraadka ah waxaa argagaxay xaaskiisa laakiin isaga wuxuu tilmaamay inay u tahay maalinkan maalin farxadeed maadaama uu la kulmi doono nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada ridwaanullaahi canhum
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب